maalgelinta caymiska xoolaha waxa ay noqon kartaa doorasho caqligal ah oo loogu talagalay mulkiilayaasha xoolaha soomaaliyeed iyada oo la helayo caymis looga gaashaamanayo saamaynta lama filaanka ah ee abaaraha iyo masiibooyinka dabiiciga ah ee soo noqnoqda haddaba mashruuca caymiska darayf oo ay hirgelinayso shirkadda caymiska waddanku oo ayna maalgelinayso shirkadda sabri ayaa kaa caawinaya in adeegyadan qiimaha leh la gaarsiiyo dhammaan gobollada soomaaliya iyada oo la ilaalinayo nolol maalmeedka bulshada soomaaliyeed ee xoolodhaqatada ah islamarkaana ay u adkaysanayaan abaarta haddaba ha sugin inta abaartu imaanayso ee xoolahaagu macaluul u dhimanayaan ee fadlan qaado tallaabada ugu horraysa si aad u ilaaliso xoolahaaga una xaqiijiso mustaqbalkaaga oo abaarta uga caynsato xoolahaaga hadafka ugu weyn ee ololahan waa in lagu wacyigeliyo lana fahansiiyo xoolodhaqatada soomaaliyeed habka caymiska darayf iyo mabda'a caymiska xoolaha islamarkaana loogu baraarujiyo muhiimadda mugga iyo miisaanka caymiska xooluhu u leeyahay loogana bixi karo abaaraha soo noqnoqday tani waa taxanaha fadhiinta toddobaad ee caymiska xoolaha geedda adeer xogtaadii caymiska xoolaha nool ayaan gudagalaynaa ee halkan iisoo fadhiiso wax yar magacaago saddexan ii sheeg geedi waa gartay adeer magacaygu waa geedi daahir bullaale adeer geedi imise neef ayaad haysataa oo aad rabtaa in sanadkan lagu caymiyo adeer imise neef baa la ii ogol yahay inaan caymiyo ma laysku wada dari karaa mise waa la kala saarsaari karaa sida adhi lo iyo geel adeer geediyow waxaa lagu caymin karaa xoolahaaga oo dhan laakiin barnaamijkan kabkiisa boqolkiiba sagaashan lagaa bixinayo waxaa lagu ogol yahay ilaa shan neef oo lo ah ama konton adhiya ama afar geela adeer aad baan u fahmay ee shan neef oo lo ah iiga dhigay yadan abaarta adkaysu lahayn adeer sidoo kale waxa ay nala socotaa qolyihii bankiyada oo akoon kuu furin doona haddii aanad horay u lahayn haddii kalena baanki akoonkaaga ayaan ku qori doonaa diiwaanka caymiska si laguugu soo shubo kharashaadka aad calafka xoolahaaga ugu gadan doonto adeer hadda ii samee akoonkaa oo hawsha ii dhammaystira maantaba idinkoo mahadsan adeer geedi hoo qaado diiwaankaaga caymiska oo uu ku dhan yahay magacaaga tulada aad iska caymisay de'daada taariikhda aad gashay caymiskani iyo tirada xoolahaaga aad caysatay nooca xoolahaaga aad caymisay baanki akoonkaaga laguu furay moobilka lambarkaaga gacanta shirkaddeenna caymiska idin siisay nambaradeeda aad kala soo xidhiidri kartaan iyo xafiiska daryeelka macaamiisha ee mashruucani oo aad weyddiin kartaan wixii xog dheeraad ah iyo su'aalo kale ee aad u baahan tahay fiiro gaara adeer geeddi mar walba xasuusnow waxaa kuu soo dhici doona farriimo ku saabsan abaaraha xilliyada ayna ku soo fool leeyihiin iyo bixinta kharashaadka caymiska barnaamijka waxaa maalgelisay shirkadda caymiska sabri